magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay qaliimada wadnaha furan kaas oo uu hirgeliyey isbitaalka kalkaal munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay bahda dhakhaatiirta culimowdiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha guud ee isbitaalka kalkaal galad shiil ducaale iyo qaar ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka ayaa ka waramaya adeegan iyagoo soo dhoweeyey ka qaybgalayaasha munaasabadda aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa kasoo qaybgalkiina waxaan jeclaan lahaa wakhti yar inaan qaato laakiin suuragal imaha waxaa la isiiyey keliya furitaanka bahda kaalkaal waxay bulshada mar walba ugu dadaalayeenna waxay ahaayeen inay hirgeliyaano baahida adeega caafimaad ka taagan dalka oo mudnaanta la sii haya mar walba waxay bulshada ugu nugul yihiin ama looga jawaabi karo baahida dalka ka jirto xeerar kala duwan inaan soo marno xeerarkaas waxaa ka mid ahaa keenista qaliimada xiran ee loo isticmaalo dumarka iyo dadka caadiga waxaa kaloo muxuu ahaa xeerar kala duwan oo soo maray la tacaalidda dhalmala'aanta ragga iyo dumarka waxyaabaha isbitaalka uu soo kordhinaya maalin maalin ka dambeyso ayuu qayb ka ahaa xaruntan maantay aan ku faanayno in la furay bishii lasoo dhaafay shan iyo labaatankeedii waxaan bilownay ama samaynay keiskii ugu horeeyey oo xagga caruurta ah sababta nagu dhalisay in caruurta xoogga hadda marka ugu horeeya ama shaqada ugu horeysa la qabanayo in ay noqdaan waxay tahay waxaa aad u badan baahida caruurta ay qabto waxaa aad u badan in ay caruurtu wakhtigii loogu talagalay mararka qaar inaysan gaari karin qaar ka mid a mas-uuliyiintii kala duwanaa ee kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey isbitaalka kalkaal sida ugu shaqeeyo baahiyaha bulshada kasoo qaybgalka munaasabaddan isbitaalka kalkaal uu ugu dabaaldegayo furitaanka xarunta qaliinka furan ee wadnaha ay ka hirgeliyeen dalkeena soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho aqoontii kor loo qaado oo qalabkii kor loo qaado oo dadkii loo sheega inay dhibaato caafimaad hayso waxna loo qaban karin maalgelin ee u samayso caafimaadka sida real statiska ay u dhisayaan inay maalgelin ugu sameeyaan caafimaadka waxaan u baahannaha keliya in la dhiirigeliyo bahda kalkaal adeegyadan qaliimada wadnaha furan oo lagu bilaabay caruur yaryar ayaa lagu guulaystay taasoo meesha ka saartay in dalka dibaddiisa loo aado adeegan oo kale